ugu yeero shirkii wadatashiga dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedyada oo daba socday martiqaadkii madaxweynaha jamhuuriyadda u diray madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada sidii labaatankii bishii oktoobar madaxdu ilaa iyo sidii labaatankii bishaba way joogtay labadan beri oo ugu dambeysana madaxdu way wada hadlaysay oo hoos bay u sheekeysanaysay galabta waxay tahay inaan si rasmi ah aan ula wadaagno cid walba shirkiina aan sidaa ugu daahfuro waxaan si gaara ugu mahadnaqayaa gudiyada farsamada ee dowlad goboleedyada iyo xafiiska madaxweynaha iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha oo wasaaradda arrimaha guduhu ay u tahay xoghayn oo barnaamijka kan iyaguna qeyb weyn ka ahaa iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka runtii qeyb weyn nagala qaatay gaar si gaar aan ugu mahadnaqayaa barnaamijka waxaa lasoo diyaariyay guddigama farsamadu ay soo diyaariyeen ajandaha shirka oo socon doona inta aynu baahno inuu socdo ugu yaraan berito iyo wixii loo bahda in lagu daro oo laysla qaatay ajandaha waxaan rabaa inaan idiin dulmaro qodobada ugu waaweyn oo laga hadli doono ama lagu lafaguri doono shirkan wadatashiga ah runtii aada muhiimka u ah waxaa ugu horeeya xoojinta wada shaqaynta iyo xalinta arrimaha taagan ee dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah waxaa ku xiga dardargelinta nabadgelyada dalka iyo ciribtirka argagixisada tan oo kusoo beegaysa dhacdooyinkii foosha xumaaysa dalka waxaa ku xiga dardargelinta dib u eegista dastuurka iyo abuuritaan hanaan wada jira oo arrintaa lagaga shaqeeyo waxaa kaloo ku xiga barnaamijka la xiriira geedi socodka doorashada hal qof iyo hal cod ee labaatan labaatanka iyo qodobka ugu dambeeya oo ah mashaariicda horumarineed iyo kuwa gargaarka ah ee dalkao dhan sidii loo gaarsiin lahaa ama looga faa'idaysan lahaa qodobadaasi waa qodobada dooda laga geli doono oo si qoto dheer looga hadli doono maanta ujeedada kulanku ama caawa waxa weeye in madaxdu si rasmi ah ay ereyo soo jeedin ah ay meesha uga yiraadaan oo aynu sidaas aynu u yeelno dabadeedna markii ay taasi dhacmado guddiyada farsamada ayaa shaqada geli doona oo soo jilcin doona ugu dambeynta waxaan rajaynaynaa inay meesha ka soo baxdo warmartiyeed heshiis lagu yahay ama wax ku ool ah inuu ka soo baxo meesha ujeedada shirku intaa weeye intaa waxaan rajaynaynaa inuu guul ku dhammaado intaa ka bacdi waxaan gelaynaa ereyada aan madaxda siinayno waxaan ugu horeysiinayaa gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa caasimada muqdisho oo aan marti u nahay